magaalada abuuhodle xarunta gobolka abuuhodle waxaa weli ku sugan doctor salebaan ciise axmed xagle toosiye wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda somalilan isaga oo socdaal shaqo halkaasi ku jooga waxaanu weydiinay kulamada oo ilaa hadda la sameeyey qeybaha bulshada
magaalada shalay maalin subcana waa laygu soo dhaweeyey ka jira abaar iyo roob la-aan roobkii guga ayaa dib u dhacay foostada biyaha ahi waxay maraysaa toban dollar waynu garan karnaa qoysaskeena inta foosto biyaa toban dollar ku iibsan taasi waa ka jirtaa ta kale waxa weeye xagga nabadgelyada waa alxamdulilah waxaan weynid inaan u kuurdao xaaladaha iyo adeegyada caafimaad ee ka jira deegaamada iyo guud ahaan deegaamadan adeegyadooda iyo xaaladaheeda nabadgelyo mid siyaasadeed intabaynan u kuurdao aad iyo aad iyo aadna way isugu dibadhacsan tahay waxaan umahad celina intii soo dhaweysay waxaan kuu sheegayaa anigu waxaan ala matanaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland halkan ugu yimid in aan abaar dambe iyo dhib dambe ka dhicin deegaanka buuhole cid kasta oo isku dayda inay dhib iyo colaad soo celisana aanu annagoo isku duban deegaan ahaan iyo dawlad ahaanba ka hortagno inaanay arrintaas sabixin xaaladahayguna aad iyo aad iyo aad ay u wanaagsan yihi maxaa adeegyadii gobolku way liiteen sida aynu la soconno wasiir idinku wasaarad ahaan maxaad halkaa gaadsiiseen oo adeegyo ah
xuseenow horta ambalaas waan waday ay hay-adda tika ee dalka turkiga ku baaqeen buuhool lagu yaalaa waxaanu kale oo anigu aan dhagax dhigayaa iskuol caafimaad oo noqonaya iskuolkii shanaad ee noocaasa ee somaliland ka hirgala inaan insha allah dhagax dhigo m c hiyo helpost intaba waa dhagax dhigaya haddii alla ka dhigo muhiimadduna waxa weeye deegaankani wuxuu u baahan yahay nabad iyo horumar uma baahna colaad mugdi qas iyo dhib uma baahan mashaariicdii horumarineed ee dadweynaha deegaanku waxaa lagu maqaalaa inay mashaariic horumarineed ay wateen oo koob kooban kuwa xukuumad ahaan maxay maxaad ugu talagashay inaad ku darsataan xukuumaddu waxay dhisaysaa iskuol weyn oo naxadka caafimaadka buuhoodlah oo sidaan kuu sheegay noqonaya kii shanaad ee somaliland ka hirgala waxaa ka horeeyey boorame hargeysa burco iyo laascanood oo aan hadda anigu mid u dhagax dhigay kii shanaadna waa buuhoodle wuxuu soo saari karaa naxadkaasi boqol hal ilaa boqol sanadkii waa mashruuc somaliland iyo yoonjba aqoonsan yihiin dhismaha waxaa bixiyey dawladda somaliland waxaa lagu dhisi lahaa dawladda somaliland baa bixisay dhaqaalaha iyo qalabka iyo wadistiisa waxaa se kaasanaya dawladda somaliland iyo hay-adaha un waxaanu kaloo dhisaynaa m c hyo iyo waxaanu dhisaynaa m c hyo iyo heelboosyo laga dhisayo tuulooyinka gobolkan ka tirsan ee aan lahayn adeegyo caafimaad ama xarumo caafimaad horufadhi ceegaag caraweyn maygaagle sool joogto intaaba waa ka dhisana hadii alka buuhoodle dararaha wiye meesha laaada xamar lagu xig wedwid balihada intaa aan kuu sheegay oo dhan waxaanu ka dhisanaa xarumo caafimaad oo horle maanta waxaa la soo gaaray waktigii laga bixi lahaa mugdiga waktigii laga bixi lahaa colaada waktigii loo jeesan lahaa horumarka iyo nabadgelyada dhinaca maamul dhaqaajinta wasiir inkastoo arrimaha guduhu leedahay haddana maadaama aad dawladdii adigu mateleyso oo aada magaaladii joogto maxaa idinka qorshaysan sidii degmooyinka iyo maamulkii gobolka loo dhaqaajin lahaa dadkani maamul bay ubaahanyihin dadkani foodo kuma jiri karaan dadkani maamul la-aan kuma jiri karaan wixii aanu ka qaban karno waa ka tusana insha allah laakiin mugdigii iyo colaadii iyo dibudhacii waa laga soo gudbay maanta reer buuhol waxaan ugu baaqayaa intay dhegaysanaysaa in ay dhammaantood ogaadaan nabad waa horumar leh horumar ayaa aqoon leh horumar baa caafimaad leh horumar baa deganaansho leh haddaa nabad la helinna intaas adhawa mayso waxaan ka codsanaya reer buu hodley cid alliya ciddii isku dayeysa inay nabadooda qasaan in ay iyagoo isku duuban karaan way aad baad u mahadsantahay